أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon kumnaan kun oo etoobiyaan ah ayaa ka barakacay deegaanadooda kadib musiibooyin isugu jira foolkaanooyin iyo dhulgariiro ku dhuftay oo gobollo ka tirsan dalkaasi kooxo buraad ah ayaa dil iyo dhaawac u geystay ganacsato soomaaliyeed oo ku nool deegaano ka tirsan oo waddanka koonfur afrika xilli ay isa soo tarayso dhibaatooyinka loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaasi xildhibaan iyo sarkaal ka tirsan kooxda ardada ayaa lagu eedeeyey inay hurinayaan colaad beeleed dad ku dhinteen oo ka taagan deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe kataabel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybtii labaatan iyo saddexaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha ee sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriga wilaayadda islaamiga jubbada dhexe ayaa diyo u kala qaaday laba beel oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga galgaduud iyo waxgaradka beesha wacisle ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas munaasabo lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka buurdhuxunle ee wilaayadda islaamiga bakool ardayda madarasada mucaad ibnu jabal ee deegaanka mugaambow ee wilaayada jubbada hoose ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday xarunta iskuulkaasi
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhur isniinaa taariikhda hijiriguna ay tahay lixda bisha rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriga qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasii ahaayeen haatan isagii oo dhan kumnaan kun oo etoobiyaan ah ayaa ka barakacay deegaanadooda kadib musiibooyin isugu jira foolkaanooyin iyo dhulgariiro ku dhuftay gobol ka tirsan dalkaasi cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta umuurtan inoo haya dowladda itoobiya ayaa daad guraysay ku dhowaad boqol kun oo qof oo ku nool gobolada canfarta iyo oromada kadib dhulgariiro isdabajoog ah iyo calaamado muujinaya dhaqdhaqaaqyo foolkaano oo laga cabsi qabo inuu ka qaraxo goboladaasi barakacan ayaa yimid kadib markii ugu yaraan toban dhulgariir ay ruxeen degmooyin ka tirsan gobolada anfarta iyo oromada ee dalkaas muddo bil ah gudaheed sida ay sheegeen warbaahinta dalkaasi dhulgariiradan laga dareemay gudaha itoobiya ayaa bilowday bishii sebteembar labada kun afar iyo labaatan kuwaas oo xoogoodu u dhexeeyey afar dhibic sideed ilaa shan dhibic sideed iyadoo dhulgariirkii ugu dambeeyey oo gaarayay shan dhibic sideed uu jimcihii ka dhacay degmada awaash fentaale ee gobolka canfarta dhacdooyinkan ayaa abuuray cabsi xooggan oo laga qabo in foolkaano weyn uu qarxi karo kadib markii la arkay qiiq iyo uumi ka soo baxaya buurta lagu magacaabo doofeen sida ay qoreen warbaahinta dalka itoobiya muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa qaraxyo waaweyn oo foolkaano laga soo sheegayay qaybo ka tirsan gobolka anfarta kuwaas oo sababay burbur xooggan oo ku yimid waddooyinka waaweyn iyo guryo badan oo halkaas ku yaalay iyadoo boqolaal qoys ay barakaceen sida ay sheegtay hay-adda waxaa loogu yeero kahortaga khataraha degdega ah ee gobolkaasi gobolka canfarta iyo qaybo ka mid ah gobolka oromada oo caan ku ahaa cimilada kulul iyo dhaqdhaqaaqyada foolkaanaha ee soo noqnoqda ayaa hadda wajahaya barakac iyo cabsi weyn oo laga qabo in dhulgariirada cusub ay keenaan qaraxyo waaweyn oo foolkaano ah
aad baad u mahadsantahay walaalka caliyare kooxo burcad ah ayaa dil iyo dhaawac u geystay ganacsato soomaaliyeed oo ku nool deegaano ka tirsan waddanka koonfur afrika xilli ay isa soo tarayso dhibaatooyinka loo geysanayo soomaalida ku dhaqana dalkaasi walaalka yaasir maxmed ayaa tafaasiisha warkan haya wararka ka imaanaya waddanka koonfur afrika ayaa sheegaya in kooxo hubaysan oo burcad ah ay dil iyo dhaawac u geysteen laba xubnood oo soomaali ah kuwaasi oo ku sugnaa goob ganacsi weerarka ayaa si gaar ah u beegsaday dukaan ay wada joogeen labada qof oo ku yaal magaalada peter marisburg ee ka tirsan gobolka cozela natal dhallinyarada la weeraray ayaa magacyadooda lagu sheegay saadiq british iyo maxamed daahir kooxda hubeysan ee burcadda ah ayaa isla goobta ku khaarijiyey saadiq british halka ay dhaawac u geysteen ninka kale oo magaciisa lagu sheegay maxamed daahir dhacdadani waxaa xaqiijiyey soomaalida ku dhaqan dalka koonfur africa sawirada labada qof ee la beegsaday ee midna la dilay midka kalena la dhaawacay ayaa lagu faafiyey baraha bulshada tobanka bishii lasoo dhaafay ee disembar ayay ahayd markii kooxo hubaysan oo burcad koonfur afrikaan ah ay xaafad ka tirsan magaalada caybton dil ugu geysteen ganacsado soomaali ah oo lagu magacaabi jiray siciid cismaan cusuble waxaa dhacdadaasi kasii horreysay oo shantii disembar xaafad ka tirsan isla magaaladaasi lagu dilay maxamed cali culusow kaasi oo burcadu ku dishay afaafka hore ee dukaanka uu ku shaqaynayay
mahadsanid yaasir xildhibaan iyo sarkaal ka tirsanaa kooxda aridada soomaaliya ayaa lagu eedeeyey inay hurinayaan oo colaad beeleed ay ku dhinteen dad taasoo ka taageen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe haddaba warbixinta warkan waxaa inoo hayaa walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan wararka ka imaanaya deegaanada caduleedka magaalada muqdisho oo xiga dhanka gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in halkaasi ay ka dhaceen iska horimaadyo ay dhowr qof ku dhinteen iska horimaadyadan oo ka dhacay inta u dhexaysa degmooyinka balcad iyo warshiq waxaa ku lug leh maleeshiyaad ka tirsan kooxda ridada kuwaas oo huriyey colaad u dhexaysa beelo walaala odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda degmada balcad ee shabeellaha dhexe oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ku eedeeyay xildhibaan xaadoole oo ka tirsan golaha dhawaaqiidda kooxda ridada inuu mas-uul ka ahaa colaadda islamarkaana ay maleeshiyaadkiisu dad shacaba dileen iyaga oo hurinaya colaad beeleed waxay sheegeen in xaadoole uu dhowr baabuur oo tiknika u diray deegaanada ay colaaduhu ka jiraan islamarkaana uu diiday in la dhexdhexaadiya dhinacyada dagaalamay sargaal kale oo ka tirsan maleeshiyaadka kooxda ridada ayaa isagana si toosa ugu luglay colaadda waxaana baraha bulshada lagu faafiyey isagoo maleeshiyaad murtadiinna kusii daabulaya goobta dagaalka mar allaala mar allaala markay meesha si fiican u marayso ismaa xaadoole adigaa ku yidhi muxuu ahay halli ii sugo oo istoobgareeyey haddana adigaa keligaa baxay adigoo ciidan gaar ah wato waxaa meeshaas oo aad kala timaado walax aad nagula soo noqonaysid wixii ka dhaco oo dhibaataha nagula soo noqonaysid ma jiraan hadduu al ku roon yahay guddoomiyaha degmada balcad waxaan leenahay dadka colaadda uu ku horinayo oo qoryaha iyo baasuukayaasha iyo dabajeexida uu isugu dhiibayo ha ka waantoobaan leenahay asigana waxaan leenahay colaadda meeshaas ha ka wada adigana jooji aan leenahay waxaan rabaa gaashaanla dhexe abshirkaaraan in saakay meeshii colaadda ka jirtay oo asna cabiraya abshirkaarahaas oo gaashaanla dhexe ah oo dowladda matalaya meeshii colaadda ka dhacday inuu maanta cabiraayo oo googoonayo iidan oo ayaan daraan leenahay waxgaradka ka soo jeeda degmooyinka warshiiq iyo balcad ayaa ugu baaqay dadka dagaalamaya inay dirirta joojiyaan oo ay ku dagmin dabinaha ay qoolayaan saraakiisha murtadiinta ee u muuqda inay ka macaashayaan hurinta colaadda beelaha walaale haddaa aniga isdulno oo xoole guryihii iska gubno walaale waxa ilaahayna ogolyaha ma ah dadnimadana ma ogola walaale waa arrintaasa laga fiirsado wixii dhinta waa naga dhinteen dariiqo dariiqi kuwadaku wada hadli jirnay wax iskugu gey jirnay walaalnimo ay shaqayso dadnimo ay shaqayso maskax ay shaqayso gees ka gees colaado u dhexeeya beelo walaalo ah ayaa laga soo warinayaa dalka soomaaliya waxaana colaadahan hurinaya kaalin weynna ku leh saraakiisha iyo madaxda kooxda ridada ahdaafta ugu weyn ee cadowga ay ka leeyihiin xamraadka ay shahaadala dirirnimo ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ayaa ah inay meesha ka saaraan deganaanshaha nabadda iyo walaaltinimada ka dhexaysa dadka walaalaha ah wilaayaadka islaamiga ayaa ah meelaha ugu nabadda badan dalka soomaaliya waxayna mujaahidiintu juhdi dheeraada ku bixinayaan ka hortagga dirirta beelaha waxaana khilaaf walba lagu xallinayaa ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid abu xasaan kataybal akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybtii saddex iyo labaatanaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha ee sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka cabduqaadir maxamed rabbaani ayaa sii amaqaadaya warbixintani
muuqaalkan oo soconaya ku dhowaad saddex daqiiqo islamarkaana ah kii afar iyo labaatanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri waafaqsan laba kun afar iyo labaatan qaybtiisa kobcinta ee maktabka diiwaanka zakada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa zakada xoolaha ka qaybiyey deegaanka galsheekh abikar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe xoole isugu jiray ari iyo lo ayaa la siinayay fuqarada iyo masaakiinta kuwooda mutaystay sakada xoolaha waxaana dadka la siinayay ee u badnaayeen dad xoolahooda ay baabi'iyeen abaarihii horey u soo maray dalka waa kuwan qaar ka mida dadkii la siiyey sakada xoolaha ee u warramay kataa'ib al ikhbaariya kuwaas oo sheegay in ay heleen min toban neef oo lo ah iyo ari shan iyo soddon neef ah kuwaas oo aad ugu farxay markii uu guddoonsiiyey maktabka diiwaanka sakada ee xarakada shabaabulmujaahidiin
aniga aadan sanay abiikar ayaa lay dhahaa ilaahay ama hadda iskale ilaahay ama hadda iskale mar walbaba ilaahay ama hadda iskale masaa madax laga dilaa masaakiina wax mudan ee macaana maamul badan ilaahay ama hadda iskale ilaahay ku mahadsan anoo ciddo iska joogo oo beerahay meelahay isku qodqodanaa ayaa lii yeedhi maamulka islaamka ilaaha ma hadda iskale soo ammaaw xoolaa lagu siinaa ma haddaas ilaah iskale lo toban neef ah oo nacfi ah oo qurax badanaa lii sii ilaahay ama haddaa iskale maamulkaa iskale
عشان ماله أمر اللي ده معي ولا مجاهدين كان كمان أنا هنا لإله ابن عدن لا طبعا نفع لي سي جاهدين كان إله أنا عن طول قول قلي من إله تاس أو هاي
بسم الله الحمد لله أنا جو علي أبي كرأة والله لو أدرس لي سي أو طبعا نفع أه مرك أنا أفرح سنة إله يكون محسن ولا إسلامك يكون محسن إن أنا إله يبركه أيها نساك الحمد لله قال إله يجبي ayagoona gacantooda korka dhiga nis ilaahay barakeey nis ilaahay barakeey
abuukar sanayn maxamuud ali dhaha meesha hadda joogna galsha abiikar marka mujaahidiinta waxaa waaye mataqaana marka i yeertay farxad aa mataqaana aan rayrayn alla galay marka mujaahidiinta kheyr allah siiya kor allah u qaada soddon iyo shan neef aa lii siiyey mujaahidiinta waa u mahad celinaya waa aad iyo aad u mahad celinaya
ugu dambayntiina sannad kasta xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sakada xoolaha nool waxa ay u qaybisaa dadka mutaystay in la siiyo iyo xoololeyda faqiiroobay oo dib saaxada loogu soo celinayo si dadku ay isugu dul noolaadaan
wilaayadii islaamiga jubbada dhexe ayaa diyo u kala qaaday laba beel oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi sida uu ku warramayo cismaan axmed uubow qabaa'ilada muslimiinta ee kuwaas nool ku dhaqanka shareecada islaamka ah ayaa nasiib u helay in xilli kasta u xukun tagaan maxkamadaha islaamiga ah kuwaas oo ku kala qaata diyada iyo wax kastoo allaah u yeelay xad ku sugan shareecada islaamka beelaha shiikaal iyo jariir ayaa dhowaan waxa ay maxkamadda islaamiga ah ee jubbada dhexe u kala xukuntay diyo qof dhintay kadibna waxaana dadkii diyada lahaa lagu wareejiyey wixii uu allaha siiyey suldaan cabdiraxmaan oo ah suldaanka qabiilka jareer weyne ayaa suldaanka shiqaal ku wareejiyey diyada haweeney waxaana labada dhinac uu kala wareejiyey maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ugu horeyn suldaan cabdiraxmaan oo ah suldaanka beesha jareer weyne oo wareejiyey diyadaha ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alandalus gabar oo la yidhaahdo magaceeda timiro axmed cismaan mooto wiil beelaha jareerweyne ka tirsan wuu sabab ilaahay ooga dhigay markii arrinta dhacday reer jareerweyne iyo reer shiikaal way wada fadhiisteen magta waxay noqotay konton kontonkii walaalahanaga waxay noo cafiyeen shan halaad cagtii waxay noqotay tuutaal ahaan toban iyo saddex kun iyo shan boqol walaalaheenna reer shiikaal waan ku wareejinay maasha allah ilaahay baa ku mahadsan sidoo kale suldaan shuceeb oo ah suldaanka beesha shiikaal ayaa dhankiisa ka hadlay diyada uu kala wareegay suldaan cabdiraxmaan kadibna wuxuu halkaasi kula hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus أولا إلهي سبحانه وتعالى ما هذا إسكاله بعد الحمد لله سبحانه وتعالى وحن أمر حد إلنا إمام ملك الإسلامي ولاية جبض الدحاء قبل ولا شيء وقيريوتي إلهي سبحانه وتعالى عون حريسته موتي كرد عضي مكتي هذه ولا لي رير جريوين وفريسني geeri wuxuu ahaa konton neef maxkamadda shareeca islaamka lagu xukumay magtii ayada ahayd hadda waanu gula wareejiyey geelaas kontonka ah shan neef waa la cafiyey afartan iyo shan neef waa toban iyo saddex kun iyo shan boqol oo doolar gacantaan ku hayaa suldaan cabdiraxmaan suldaanka beesha jareerweyne lacagtaas toban iyo saddex kun iyo shan boqol waa kala wareegay asana waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala ha xifdiyo beeshana ilaahay subxaana watacaala waxaan leeyahay ha xifdiyo allah ha wanaajiyo ilaahay kitaabkiisa iyo wanaag iyo kheer ayaanu ku kulnay waanu ku kala baxnay alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga galguduud iyo waxgaradka beesha wacaisle ayaa kusoo gabgaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi cazaam carafaad ayaa haya tafaasiisha warkan kulankan oo ahaa mid wadatashi oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga galguduud iyo beesha wacaisle oo uga tashanayeen horumarka beesha iyo garab istaagka ku dhaqanka shareecadda islaamka ayaa ka dhacay deegaanka coos weyne ee wilaayadaas iyadoona ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay waxgaradka odayaasha beesha wacaisle haddaana odayaasha waa isla nahay waxaan caddaynaynaa dadka gaaladaahoo murtadiinta inaan beri ka nahay ha dhowaadaan hase dheeraadaan murtadiinta ka gaalada ku jirtana iyo koo gaala inaysa dhimanaan rabnaa iyo koo muslimiina inay yimaadanan rabnaa ilaahay baa mahadle isugu kaalin keena meeshaan annagoo muslima kana tashanayno kitaabka ilaahay ku dhaqankiisa beriga kulan ka dhacay ee walaayada galgaduud iyo odayaasha beesha wacaysle waxaa la ysla qaatay in la xoojiyo la hirgeliyo la dhaqangalsho sidii waxau ahay horeba loo dhihi jiray ama loo dhaqangeli jiray ama waxau ahay loogu dadaali jiray kitaabka ilaahay laysla qaato wax kasta oo ka dhaca dagaankayna kitaabka ilaahay ay ku salaysnaadaan ayaa laysla qaatay sidoo kale waxaa isagana kulanka ka hadlay suldaanka guud ee beesha wacaisle suldaan daa'uud xasan aadam haddaan waa isla nahay nimanka gaalada ah iyo murtadiinta la socota ilaahay shareecadiisa ka soo horjeeda inaan waxba noogu darayn inaana waxba noogu darayn garab aan u nahay ilaahay kitaabkiisa dadka u shaqaynaya shareecada ilaah nimanka joog maray suulay iyo soo galaya oo murtadiinta amba macawislihii isku tilmaamay oo murtadiinta ah oo macawislihii hadda isku tilmaamay nimankaasu niman wacaysla ma ahan waa niman ridaawa ilaahay kitaabkiisii beeniyey waxay wacaysla noqonayaan markay soo noqdaan waxaan leenaha marka ha soo noqdaano nimankaas war ilahay kitaabkiisa ha u soo noqdaan shareecada macaanta badan iyo amnigii iyo istiqraarkii ha u soo noqdaan ummaddooda yaysan gelini ummadda kale tooday dhibaatada gaarsiiyeenna waxaan u sheegaynaa inaysan nimankaasu aysan anukana ahayn wacaysle inaysan ahayn oo niman aan beri ka nahay ay yihiin ugu dambayntii waxaa madasha kulanka gabagabadiisii ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid isagoona halkaasi ka jeediyay dardaaranno kala duwan reer waceysle beesha waa beel weyn waxay ku aadan tahay bariga iyo maaragtay dhanka koonfurtaba waa ay ku aadan tahay wilaayada marka la fiiriyo cadowgu sidiisaba la xisaabtan iyo maaragtay wax ka qabasho ayuu rabaa arrintaasina marka waa doorkiinna inaad labalaabtaan iyo juhdigiinna arrintaasi waxaan leenahay jazaakum allahu khayran shaqooyinka gaar ahaan wilaayada islaamiga jeeshka ay wadaan in insha allahu tacaala ay sii labalaabaan kulankan u dhexeeyey wilaayada islaamiga galgaduud iyo beesha wacaysle ayaa waxay uga tashanayeen horumarka beesha iyo garabstaagka ku dhaqanka shareecadda islaamka waad mahadsantahay cazaam munaasabad lagu sugootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka buurdhuxle ee wilaayada islaamiga bokool cabdiqani maxmed ayaa eegaya warbixintani waxay ahayd munaasabad heerkeedu sarreeyey laguna sagootinayay arday dhammaysatay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka taasoo ka dhacday deegaanka buurdhuxunleh ee wilaayada islaamiga ah ee bakool munaasabada oo ka dhacday gudaha madarasada mucaad ibnu jabal oo ah madarasadii ay kasoo qalinjabiyeen ardayda oo gaarayay afar iyo labaatan arday waxaana kasoo qaybgalay culimo nuqabo waalidiin iyo maamulka islaamiga ah ee magaalada ugu horeyn ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heerkiisu sarreeyey
الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور أول نقدم شكرا جزيلا لكل من ساهم في تعليمنا وبذل جهدا يا عمرو أهنئك بفوزك في ختم حفظ القرآن الكريم والتجويد أشكرك يا أختي جزاك الله خيرا ما هذا الكتاب الذي معك يا أختي إنه كتاب التربية الإسلامية أريد أن أسألك سؤالا عن هذا الكتاب أطلق ما عندك ما هي الطهارة رفع الحدث وإزالة النجاسة أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكون وللتنوين أربع أحكام فقل تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للعلق ست رتبت فتعرفي intaasi kadib waalidiinta ardayda ayaa dhankooda ka hadlay munaasabadda iyagoona bacdallaahi u mahadceliyey macalinka madarasada anoo kuma dhaha waalidiintii ardaydii kalba khafladii unan roognaan qalinjibintii unan roognaan ilaahay anigeysi ilaahay anka mahadayaan fuma may mahadlahan kooba korna laha maalimiintii intin juhdi abiyan ilaahay mayba waa miisaanshu aakhiran kaba unen maylanaa dadaalin dadaalka leen siin dhimiyi ardadan sida quruxda badan le walan akhriyaayen ilaahay miisaankin akhrisiin kaba abaalkin mal guda kor ugu dambeyn mid ka mid ah waxgaradka magaalada ayaa goobta ka hadlay isagoona ardayda u dardaarmay inay dugsiga ku xirnaadaan waxbarashadana ay sii wadaan runtii may mawgadee wal eedi eeliyanka faraha mawgada maana farxadan misku koyn ilaahay subxaana wa tacaala waan idin suurta geli may baan mahadnagay maalinkii juhdigin awlaadan geli ilaahay subxaana wa tacaala ma inku tuugane abaalsha ilaahay ini jina kaweel weeladkii dhali aan surinaay ilaa unujay heerkan hakudeeraay juhdi hakabiyaay usin aan mahadnagaan maana tankeel ardayti qur'aanka barati mayn lahaa geeka ni'imo wiinga jeebka siinka jart qur-aanka ilaahaya lasan bari taxfiida lasiinku bari tajwiid yee lasiinku sugi aniis arteen qur-aankaa barateena madan dugsii ku bahaasana dhadheela madan liinfaraagaysadey aniis arteen maana madarasada mucaad ibnu jabal oo ka mid ah madaarista lagu xifdiyo qur-aanka kariimka ah ee ka howlgala magaalada buurdhuxunle waxaa wax ku barta ku dhowaad laba boqol oo arday kuwaas oo la barayo qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa iyo mutuunta kale sida caqiidada siirada iyo axaadiista nabiga sala allahu calayhi wasalam mahadsanid cabdiqani ugu dambayntii ardayda madarasada mucaad binu jabal ee deegaanka mugabow ee wilaayada jubbada hoose ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday xarunta iskuulka deegaankaasi bashiir muxidiin weyman ayaa umuurtaasi warbixintan inooga diyaariyey
xoojinta waxbarashada iyo taabagelinteeda waa tallaal la mahadiyey oo ay ku taranto tarbiyada islaamka waa tusaalaha ugu muuqda ee caddeynaya in ummadda lagu hagi karo fahamka iyo barashada tawxiidka iyo ku dhaqanka culumta si loo ciribtiro jahliga iyo ficlada foosha xun ee ehelka uu yahay tusaalaha horumarinta aqoonta iyo teedka ka horgudban toga jahliga iyo diinla-aanta waxaa u taagan maktabka tarbiyada iyo tacliinta waxa uu mudan yahay in lasoo bandhigo dadaalkiisa ku aadan tarbiyeenta carruurta ka hortalooyinka uu la wadaago iyo aqoonta u dhaxalsiiyo dadka waaweyn waxaan soo gudbinaynaa madaariistiisii ku yaalla tuulooyinka ka hor inta aanan milicsan magaalooyinka iyo horumarada xagga waxbarasho ay ku hagayaan bulshada muslimiinta الله خالقنا قرآنه دستورنا ومحمد نبينا إن الجهاد سبيلنا أو الأسود القطعة halkani waa deegaanka mugaambo oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxa uu ka mid yahay deegaano badan oo bilo ka hor laga hirgeliyey madaariis hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaana mashruucan uu qayb ka yahay barnaamijyo lagu dardargelinayo furitaanka madaariista tacliimiga ah muqararkii dhamaystiran waa la keenay waxaa loo baahanya in laga faa'iidaysto madarasadii mucaad ibnu jabal saacadda aan taagnahay laga bilaabo waa noo furan tahay fajazaakum allahu
waa sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo muddo afar bil ka hor shaaciyey furitaanka madarasada mucaad binu jabal ee deegaanka mugaambow dhowaan waxaa deegaanka kormeer ku tagay guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee u kuurgelayay xaaladaha waxbarasho ee madaariista jubbada hoose ardayda madarasada mucaad binu jabal ayaa soo bandhigay qayb ka mid ah dadaalka ay geliyeen macallimiintii loo xilsaaray waxbarashadooda oo ay hore u soo xuleen mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada jubbada hoose هل أنت مستعد أن نتحدث حوارات حول مدرستنا؟
نعم مستعد لها أين تدرس؟
أدرس مدرسة معاذ بن جبل أين تقع؟
تقع في قرية مجامبو تحت محافظة كمسومة في ولاية جبة السفلى الإسلامية ماذا تتعلم من هذه المدرسة؟
أتعلم منها أنواع العلوم الشرعية والمادية اذكر بعضا منها منها التوحيد والعقيدة والقرآن وعلومه والحديث ومصطلحاته والفقه وأصوله والسيرة النبوية واللغة العربية مع نحوها وجميع مفرداتها والصومالية والسواحلية والإنجليزية والجغرافية والرياضيات سؤال ما الأشياء الواجب تطهيرها قبل الصلاة؟
جواب البدن والملابس ومكان الصلاة سؤال ماذا يجب عليك قبل الصلاة؟
جواب يجب علي أن أتوضأ قبل الصلاة سؤال ماذا يجب عليك أن تعمله قبل الصلاة؟
جواب يجب علي أن أتطهر سؤال ثم ماذا؟
جواب أن أتوضأ وأقف أمام ربي طاهرا ونظيفا سؤال من أمرنا بالوضوء للصلاة؟
أمرنا بالوضوء للصلاة سؤال هل تصيح الصلاة بغير الوضوء؟
جواب لا تصيح الصلاة بغير الوضوء ما شاء الله وبارك الله فيك يا أخي ugu dambeyn maamulaha madarasada mucaad binu jabal ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay kormeerka guddiga ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabulmujaahidiin ee soo gaaray madarasada mucaad binu jabal waxaana ahay mudiirka ama maamulaha madarasada mucaad ibnu jabal oo ku taala deegaanka mugaambo hoosegta degmada kamsuuma wilaayadda islaamiga jubbada hoose madarasada xilligii la furay waa waadhuweed siday furan tahayba waxaa laga joogaa afar bilood ardayda dhigata madarasada mucaad ibni jabal tir ahaan waa saddex boqol iyo sagaashan arday wiilal iyo gabdho isku jiraan maadooyinkii qalab ay qaadanayaanna culumta sharciga iyo maadooyinka tajriibiga ah madarasadaana si guud waxay hoostegaysaa maktabka tarbiyad wa tacliim ilahi khayr ha siiyo walaalaha maanta ishraaf ama wafdi ayaa noo imaaday deegaankana soo boqdeen waalidiintu iyo macallimiintu iyo ardayadu iyo maamulkii iyo culimmadii dhammaantood iswaafaqsan yihiin kulamo kale oo dhinaca waxbarashada oo ka dhacay deegaanka mugaambow oo ay guddigan la yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada warbixinta soo socota ayaan ku soo gudbin doonaa insha allah mahadsanida waa iman walaalaha muslimiinta ah ee hawda nagala socda warkeeda hornimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu